hantiuse dareera shirweyne qaranka ee xoojinta ku qaybgalka dhalinyarada nabadeynta oo hirgelinta qorsho hanaanka reedan heliisyowka iyo weliba lanku doodo doone doorka dhalinyarada iyo arrimo reedan heliisyowka nabadeynta kaasoo yaa ku qayb galeen gudoomiyaha degmada baydhabo wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dhammaan ururada dhalinyarada dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ankooreen furitaanka kulanka weliba ku hadalay gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin arrin oo muhiim ah in geek dadka mayba mustaqbalka wadankan leh in mayba iyo niskooyan oo iyo taladan qaabka mayba lan heli sii faday mudan soomaaliya oo mayba meel kasta dhibaatooyin badan mayba isdiirsi soddon kasta la dhaafi sada lan ku ka sheegay in mayba gaalka ay iyo puntland iyo galmudug xaduudi mayba la shal furo dhallinyar mayba ka shaqeeyaan arrin mayba eed iyo mayba muhiim mayba ya ya ya ya hayti marka insha allahu hasiin ku dhawaayaan magaaladan oo baydhabo insa mayba qoytan insha allah maybasin ku dhawaayan hadhawaasan lena wasaaradan kama hadnagaan juhdig iyo dadaalka dheer maybohawada arrimaha gudaha in oo arrimo maybo la dardargeliy ee meelna marsay marka insha allah damay rajaynaha in oo shirkaan linuskooyo badan insha allah ka dhex baha doona oo ka saabsan si maybo oo lanjihii faday maybo dhalinyarada umada soomaaliya meelkaasi maybo yoroon lanjihii faday dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro koonfur galbeed iyo bogaaday muhiimada la kuleeyay kulanka aniga waxaan baraarujinayaa shirkan muhiimadiisa waxaan leeyahay maadaama laga hadlayo dhab u heshiisiin dalkeena soomaaliya waana ognahay muddo fara badan dhibaatooyinka haysta waxaa kow ka ah dib u heshiisiin la-aan colaado fara badan oo muddo badanna hayay waxaa halkana soo gaarsiiyey waa ognahay xaaladda hadda qof looga sheekeynayo soomaaliya joogo ma jiro dadka dibadda joogaaba hadda xaaladdan la socdo marka waxaan leenahay waxaa isugu imaanay oo halkan aan isugu imaanay oo deegaano kala duwan oo soomaaliya isaga imaanay waa danta dalkeena iyo dadkeena sidii hal meel uga soo wada jeesan lahayn runtii markaa dib loo raaco taariikhda dalkan dhalinyaro soomaaliyeed oo anagana lamid a naga aqoon yar ayaa harkan maanta harsanayno keenay waxaan rajeynaynaa anagoo ka tiro badan ka aqoon badan ka taya badan inaan gaarsiin doono dalkan waqti dhow inuu cagiis isku istaago oo dal laga aqoonsan yahay adduunka intiisa kale hadda markaa dalkeen lasoo hadal qaado waxaa dadka adduunka soo dhacaysa colaad meel la isku dilo meel la isku baado marka taas aan u titirno dhalinyarada ayaa kow ka ah inay arrintaasi u kaba qaataan runtii aad iyo aad ugu farxsanahay inaan kasoo qayb galo shirkan uga dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo guda iyo reedan heliisyowka dowladda koonfur galbeed maxaad maxamed ciise iyo sitoosen daafri kulanka usoona faahfaahin kubihi ujeed kulukuleeye shirkayna maanta wuxuu daaran yahay dhab nidaam dhab u heshiisiin runtii dib u heshiisiin haddii la sheego waxa meesha soo gaarsiiyo wax dagaal keeni kara waa dhalinyaro wax heshiis nabad keeni karana waa dhalinyaro runtii maadaamaanu nahay dhalinyaro dhalinyaradana waxaad ogtihiin maanta soomaali nabadda lasoo maray ama marxaladda lasoo maray wax gaarsiiyey waa dhalinyaro runtii waxaa kasoo bilaabatay tiimkii israa-el waa dhalinyaray ahaayeen waxaa soomaaliya idabada u taagay dhalinyaray ahaayeen hadday ahaan lahaayeen habeen ama ama rag runtii waxaa loo baahan yahay in garbaha lees qabsado oo gacmaha lees qabsado oo runtii nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo horumarka dowladnimada in loo istaago runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay haddaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya inaad kasoo inaad kasoo qeyb gashaan ama aan idinku soo dhaweyno degmada baydhabo runtii waxaan leenahay farxad weyn ay noo tahay waxaan ka codsanaynaa ama mar labaad iyo mar saddexaad haddii ilaah yidhaahdo annagoo isku duuwan dhammaantayna gobolka banaadir gobolka banaadir iyo dowladda koonfur galbeed runtii annaga laftigeena inaan gaarsiin doono degmooyinka kale oo hadday koonfur galbeed waxay ka kooban tahay saddex gobol baay iyo bakool iyo shabeellaha hoose runtii barnaamij noocan oo kale mar walba waa loo baahan yahay in la qabto oo la joogteeyo haddii allah allah idmuna waan joogteen doonaa haddii ilaah yidhaahdo dhammaan waxaan si gaar aan ugu mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeed oo runtii shaqaalaha tiimka wasaaradda ka shaqeeyo technicalka ah oo runtii soo agaasimay oo shirkan soo qabaqaabiyey shirkan oo dareero doona maalimaha dareeran iyo weliba lanku aransado doone arrimo hortabinta anle dhalinyarada iyo ku qaybgalka nabadeynta iyo hirgelinta qorsho hanaanka reedan hedhiisyowka